ururada muslimiinta ee maraykanka ayaa qaadacay munaasabad uu aqalka cad ugu talagalay dabaaldega ciidulfitriga taasoo ku dhici lahayd muuqaalka tooska ee internetka axaddii shalay hogaamiyaasha muslimiinta amerika ayaa qaadacadda ku sifeeyey caqabadahooda ku aadan waxay u arkeen taageerada maamulka biden ee rabshadaha israa'il ee falastiin wariyaha v o eda ee aqalka cad batsy wadakiswara ayaa warbixintan ka diyaarisay waxaa soo koobaya nuur xasan nuur ciidulfitriga caadiyan waa waqti farxad iyo dabaaldeg u ah guud ahaan muslimiinta caalamka laakiin ciiddii sanadkan waxaa carqaladeeyey covid sagaal iyo toban iyo duqaynta israa'iil ay ku hayso khaza colaadda israa'iil iyo falastiin ayaana sababtay in muslimiinta maraykanka ay qaadacaan munaasabadii axaddii shalay uu hogaamiyeyaasha muslimiinta maraykanka ku casuumay madaxweyne jo biden robert macaw waa agaasimaha arrimaha dowladda ee golaha xiriirka islaamka ee maraykanka
golaha xiriirka islaamka ee maraykanka wuxuu ku biiray ururada kale ee muslimiinta maraykanka ee qaadacay ka qaybgalka munaasabadda ciidda ee aqalka cad ee caawa sababa la xiriira jawaab la-aanta niyadjabka leh ee maamulka biden ee ku aadan xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee israa'il ay ku hayso falastiiniyiinta gaza iyo bariga qudus
laga soo bilaabo madaxweyne bill clinton sanadkii kun iyo sagaal boqol lix iyo sagaashankii madaxweynayaasha maraykanka waxa ay martigelinayeen afur ay u sameynayeen muslimiinta maraykanka marka la gaaro bisha ramadaan sanad walba sanadkan madaxweyne jo biden iyo marwada koowaad jill biden ayaa muuqaalka tooska ah ee internetka ku martigeliyey hogaamiyeyaasha muslimiinta ee gudaha maraykanka
dareenka maalintan waxaan ka arki karnaa malaayiinta muslimiinta maraykanka ah oo ay ku jiraan geesiyaal badan oo ka shaqeeya safka hore madaxweyne biden ayaa qiray in colaadda israa'iil iyo falastiin ay culays weyn ku hayso dhammaan muslimiinta caalamka
maamulkaygu wuxuu sii wadi doonaa la shaqaynta falastiiniyiinta iyo israa'il iyo saaxiibada kale ee gobolka si loo helo xasilooni waarta sabtidii kumanaan maraykan ah ayaa banaanbaxyo ka dhigay magaalooyinka waaweyn oo ay ku jiraan washington new york iyo boston iyaga oo maamulka biden ka dalbaday inuu wax ka qabto xadgudubyada dhanka aadanaha ah ay israa'iil ku hayso falastiin dadkaasi waxaa ka mid ahayd sihaam al sheekh oo ah gabar maraykan ah balse ka soo jeeda asal ahaan falastiin
waan ka daalnay dilalka dadka aan waxba galabsan waan ka daalnay in nala haysto safiirka israa'il u fadhiya qaramada midoobe jilaad erdan ayaa shalay golaha ammaanka u sheegay in colaadda hadda socota ay tahay mid ay soo qorsheeyeen xamaas
ma ahan markii ugu horreysay ay xamaas si aan kala sooc lahayn ay madaafiic halisa ugu tuurto dadka rayidka ah ee israa'il iyagoo gabaad ka dhiganaya shacabka falastiin dhammaadka toddobaadka biden ayaa la hadlay ra-iisul wasaaraha israa'il benyamin netanyahu iyo hogaamiyaha maamulka falastiin maxamuud cabbaas sidoo kale madaxweynaha maraykanka ayaa mandiqadda u diray ergeygiisa gaarka ah ka hor inta uusan bilaaban dagaalka hadda socda ee falastiiniyiinta iyo israa'iil madaxweyne biden ayaa ka mashquulsanaa dib u bilaabidda wadahadallada nabadda ee labada dhinac laakiin hadda waxaa ku soo kordhay cadaadis mug leh oo ku kalifaya inuu taasi sameeyo cadaadiskaasi kama imanayo muslimiinta maraykanka oo keliya balse waxaa jira mudanayaal ka tirsan koongareeska gaar ahaan xisbigiisa dimuqraadiga oo riixaya in maamulka biden uu door weyn ka ciyaaro dadaalada nabadda ee israa'iil iyo falastiin mahadsaneed nuur xasan nuur oo warbixintaasi noo soo koobayay